oo fidsan bisha februaayo maanta waa shan sanadkuna waa laba kun toddobiyo toban warka waxaad si toosa wada jir radio stuudiyaheedana magaaladan atlanta idinkaga soo jeedin doona anigoo cabdilcaziiz cidi gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya islamarkaana kusimaha madaxweynaha dalka ayaa waxa uu guud ahaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed oga digay in ay ka fogaadaan musuq maasuq islamar ahaantaasna haatan iyadoo lagu jiro xilli kala guur ah waa kan guddoomiyaha baarlamaanka oona la hadlayey xildhibaanada baarlamaanka labada caqal ee ku sugan magaalada muqdisho xilli soomaaliya ay safka hore mar kale ka gashay dalalka musuqmaasuq u waariyey ayaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu sheegay waxa uu ka qabo sharciga dadka ku kaca musuq maasuqa hadalkan ayuu ka dhex sheegay maanta xarunta golaha shacabku ay si wada jira u joogaan xubnaha aqalka sare iyo xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya iyo sharaxiinta xilka madaxweyne qof kasta sharcigaas wuxuu sheegayaa in qof kasta oo adeeg dowladeed haya ha ahaado yani heer kasta yani heer kasta ha ka haye ama si mutatawaca oo lacag la-aan ah adeeg dadweyne u fulinaya waxaa hadduu ku kaco arrin musuq maasuqa korsi daraadaha ama heerka oo ciqaabta wuxuu qorayaa waa xarig ka bilaabada saddex ilaa toban sano oo xarig ah waa koob waxaa kaloo raaca ganaax lacageed waxaa kaloo raaca in aan xil dadweynaha loogu adeegayo oo dowlada ay leedahay ama dadweynaha loogu adeegayo ama mutatawaca aan loo diidi karin ayuu qoraya shuruucdaas saasay u yaalaan oo musuq maasuq la dagaalankiisa ilaa heerkaasuu marayaa maxkamadahana waxaan ka codsanay inay fiiro yeeshaan muddaba ina fiirinaan malaynaha sharciga noocaas oo kale ah waa yaallaa iftir kartay ma jiro uu shaqaynayaa ha lagu dhaqmo xataa waxaa ku jira odayaasha dhaqameeda ku jira ahludiinka ku jira dhammaan dadka adeegaya ama mutatawac ahaado aan ha u kacayo ha ahaado haddii dadweyne loo adeegayo laguma laguma taklifali karo taa lala socdo kan diida kan qaata kan dalaala kan ka faa'iidaysta kulligooda waa isugu mid sharciga dhowaan ayay ahayd markii baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey in la sameeyo guddi la dagaalamo musuq maasuqa kana madax bannaan baarlamaanka iyo shakhsiyaadka kale ee dowladda ku jira madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxa uu iska beriyeelay islamarka ahaantaana u diiday warar waayadii lasoo dhaafay ay aad isula dhex marayeen saxaafadda gudaha dalka soomaaliya oo ku aadanaa in madaxweynaha uu dhul badan oo danta guud ahaa uu boobay islamar ahaantaana uu qaar badan oo ka mida dad ay si uun qaraabo u yihiin amaba asxaab uu u qeybiyey dhulal dan guud ahaa waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo arinkaasi warbixin inooga soo diray dib eedeymo badan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud loogu jeediyey in dhul badan oo dan guud ahaa dowladdiisa ay siisay shakhsiyaad gaar ah ayaa madaxweynuhu ka jawaabay arrintaas waxauna sheegay madaxtooyadu in aysan jirin ilaa iyo hadda dhul dan guud ah oo la siiyey shakhsiyaad gaar ah iyadoo ujeeddo gaara laga leeyahay waxa uu tilmaamay eedahaas badan oo soo baxay kadib in la sameeyo guddiyo madax bannaan oo arrinta dhulka guud dabagala waxauna sidoo kale uu sheegay in guddiyadaas warbixino ay soo celiyeen ilaa iyo hadda aysan muujinin in ay jiraan dhulal si gaar ah shakhsiyaad loo siiyey iyadoo dan gaara laga leeyahay madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay dhulku xafiiska madaxweynahaas dhulma bixiyo dhulna lagama bixiyo muxuu dhulka dowladda hoose dabcan sharciga dalka institutionsa lagu ilaaliya shaksi ma ilaaliyo hal xafiis lama ilaaliyo xafiiska madaxweynaha markay dhibaata dhacda ama wax soo gaaraana wuu leeyahay sharcigaa lagu gudba hadii la yidhaahna inuu dib wareegiisa lagu sameeyo ama lon la yidhaaho waa mid magaalada muqdisho shan boqol oo kun dad ku dhow oo barakacayaalaha degan mar walba meel inay degaan dadka dhulka horta cid ajnabi ah lama siin waxaa laysku haystaa dad soomaaliya qaatay si sharciga ku qaateen iyo sifa aan sharci ahayn ay ku qaateen wax laso ayadana dacwooyinka lagu yimaadeen guddiyaan samaynay baaritaanaan dhulka qaarkiis la geliyey weli guddiyadaas qaarna jawaabay ka keeneen dhulka qaarkii waa la celiyey dhulka qaarkii weli muxuu ahay baaritaanadii ku socdo khaladaad hadday dhacaan nidaamka dawliga dhexdiisaa lagu saxayaa waana lagu baarayaa waana la dabagelaya wixii khalada oo dhaco laakiin dee xafiiska madaxweynuhu midka dhulka bixiya ama midka dhulka joojiya ma aha laakiin markii cabasha ay timid cabashadii waa adresgareeni guddiga usaana golaha wasiirada awaamir ka soo saaro ku celiya aniga ka bacdina guddiyo farsamada sameeya qaarkoodna go-aanka gaaray qaarna weli ku mashquulsan oo jira wax kasta oo sharci darra ku baxay sharciga waa loo soo celinaya qofka qof laga aqbalaya inay sharci darra wax ku baxaan ma jirto qaar badan oo ka mid ah musharaxiinta ayaa ku eedeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladiisa in dhul badan oo ka mid ahaa danta guud ay siisay shakhsiyaad gaar ah iyadoo dhulalkaas haatan si gaara loo isticmaalo wax canshuurana dowladda aanan looga soo celin dhanka kale qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu xiray kaamerooyinka qarsoon ee loo yaqaano c c t v taa oo loogu talagalay in ammaanka magaalada lagu adkeeyo kaamerooyinkan ayaa waxaa lagu xiray inta badan qeybaha wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho wadada maka almukarama ayaa martigelisay qarxyo badan oo ururka al-shabaab ay ka geysteen hoteelada iyo weliba goobaha dowladda ee ku yaala wadadan waxaana ugu dambeeyey weerarada al-shabaab weerarkii iyo al-shabaab ay ka geysteen hoteelka dayax oo saaran jidka maka almukarama iyadoo weerarkaasi ku geeriyoodeen ku dhowaad konton qofood sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad ka badan toddobaatan kale maxamed kaabi sheekh abuukareedi wadajir magaalada muqdisho wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka leebo ee degmada wallaweyn ayaa waxa ay ku waramayaan in sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska ee deegaankaasi leebo maanta ay qabteen ciidamada sida gaarka ee u tababaran ee kumaandoska dowladda oo kaashanaya ciidamada midooda afrika sarkaalkan ayaa waxaa horey loogu eedeeyey in uu ahaa sarkaal halkaasi aada looga yaqaano islamar ahaantaana isbaaro u taalay halkaasi dhowr jeer oo isbaarada lagala hadlayna uu diiday in uu halkaasi ka qaado isbaaro isbaaradaasi oo sida lagu soo waramayo uu ku dhibaateynayay guud ahaan dadka safarka iyo weliba dadka aagagaasi ku nool intuba ciidamada sida kuwii liiska u tababaran ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa midowda afrikaanistan ayaa howlbeyn gaar ah waxa ay ka fuliyeen guri ku yaala deegaanka wooga ee gobolkan shabeellaha hoose guriga ay ciidamada howlgalka ka fuliyeen ayaa la sheegay inuu ku sugnaa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada boliiska dowladda oo magaciisa lagu soo kooday gurcur waxaana sargaalkan uu ahaa taliyihii boliiska saldhigga deegaanka leego ee gobolkan shabeellaha hoose sababta ugu weyn ee ciidamadu ay u soo xireen ayaa lagu sheegay in uu jidgooyadu sharci darraa dhigtay wadada u dhexaysa deegaanka leego iyo degmada buurhagada ee gobolka baari gudoomiyaha deegaanka leego abuukar cabdulaahi ayaa xaqiijiyey xarga sargaalkaasi dadkaas timxaha waa la xerayaan xerada masala wareeginkaana jimil magaalada abdullahi joormay ayaa yiri aniga camar gudoomiyeka magaadanay mar haagaanay gudoomiye mar haagaanay masala marka sidii lagusoo xiray dadkiina lagasoo waday ustaaskiina diyaarsaday ustaaskiina diyaarsaday waa sidii lagasoo kaxay waxaana geeyay meesha halishumaala geeyey meeshaana laga tagnay waa la eedeeyey gudoomiyaha ma maxaa kawaraa layiri gudoomiyaha muslima la yiri marka siyaas darteed waxaana gudoomiye kaanka oo dhaawacay sidaa dhaawacay sidaa dhaawacay calaa kulli xaal dadkii barnaamijkaas uu sameeyaa hoosoo laga xiray markaa dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka leego ayaa xaqiijiyey in laba askari oo ka tirsan ciidanka militariga dowladda ay gacanta ku soo dhigeen kuwaasoo lagu soo qabtay jidgudooyin ay dhigteen dowlaadka deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose oo gaadiidka dadweynaha ay uga qaadayeen lacaga sharci darraa sacuud rays cali shabeellaha hoose wararka ka imaanaya degmada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi maanta loo diiday xildhibaano ka tirsan maamulkaasi oo halkaasi gaaray
magaalada cadaado ee xarunta maamulka galmudug ayaa weli waxaa ka taagan khilaaf siyaasadeed kaasoo ka dambeeyey kadib markii xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug qaarkood horey u sheegeen inay kalsoonida kala laabteen madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed sidoo kale waxaa jira xildhibaano kale oo ayaguna ku sugan magaalada oo sheegay inay kasoo horjeedaan arrintaas madaxweynaha galmudug ayaa isna dhankiisa wuxuu soo saaray amar uu ku sheegay in xaalad deg dega lagu soo rogay deegaanada galmudug oo dhan xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa maanta loo diiday in ay galaan magaalada cadaado waxaana dib loogu soo celiyey diyaarad ay kaga amabaxeen magaalada muqdisho ayagoo markii dambena magaalada muqdisho caasimada soomaaliya dib ugu soo laabtay xildhibaan faysal cali oo ka mid ahaa xubnahaas ayaa sheegay in loo diiday magaalada cadaado inay galaan ha yeeshee arrintaas aysan ka dhigayn in madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo weli yahay madaxweynaha galmudug waxa uuna yidhi waxaa la doonayaa in cadaawada tago maanta sababta lagu soo celiyey in cadaawada lagu shaqeeyo cabdikariin haddii madaxuu tagi dhacay cadaawada ka dambeeya xildhibaanka gudaad hadda xaggee ku sugan tihiin dalka xadasiya waayahay wafdiga gudoomiye ku-xigeenka u hogaaminaya meeqa xildhibaana ka kooban tihiin afar iyo toban xildhibaan ay gudoomiye ku-xigeenka أيضا عندي خليفة أهل كتاب لكم بس inkastoo haatan uu jiro khilaafkan siyaasadeed oo ka dhashay go-aanka ay gaareen xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa haddana muranka waxaa la sheegayaa in uu saameyn ku yeeshay ammaanka magaalada cadaado iyadoo magaaladu haatan ay joogaan ciidamo badan oo kala duwan iyo sidoo kale xubno ka tirsan hal baarlamaan oo kala aragti duwan dhanka kale maamulka gobolka mudug ayaa sheegay magaalada hobyo in la geeyey ciidamo loogu talagalay inay si gaara u sugaan ammaanka magaaladaasi hobyo xilli dib loo furo dekeda magaalada hobyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka mudug cabdi xuseen ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay ciidamadan in si gaara loo soo tababaray haatana dib ay ugu soo laabteen magaalada hobyo waa waa waa waa mahadsantihiin ciidamo waxa waxay ahaayeen ciidamo loogu talagalay deegaanka hobyo degmada hobyo inay amnigeeda ilaaliyaan oo boolisa oo tababar ugu maqnaa magaalada muqdisho ciidama laga soo dejiyey magaalada xaafada shalay xakuumadka maaligaadka ka yiri haddana u socda xarumihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ciidankan ciidamo hore oo kuwa hore loogu tababaray degmada loogu tababarayna hadda ay ka shaqeynayaan awoojiyada inay xoojiyaan loogu talagalay kuwan hadday tababar ku jiraan marka kuwan raastii labaatan askari waaye ciidamadan waxa loo tala tababaray hadda waxa waye waa waa bixiga boroseska waxa ku jira in kuwii bixigana kuwii badana la tababaray laakiin kuwan kuwii bixiga waaye saada dowladda haya way shaqeynaysaa hore waa ti loo furay way shaqeynaysaa maamulka galmudug ayaa dib u howlgeliyey dekeda magaalada hobyo iyadoo dekadaas muddo badan aysan shaqaynin maxamed kaabisheekh abuukareedi wadajir magaalada muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isla magaalada muqdisho howlgallo ayaa waxaa lagu soo waramayaa in maanta ilaa iyo xalay ka socdeen degmada luuq ee gobolka gedo taasi oo sida lagu soo waramayo dad aada u tiro badan lagu qabtay waa kan waryahe lagu soo qabatay dad fara badani ayaa waxaa laga sameeyey degmada luuq ee gobolka gedo howlgalkaas oo ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan degmadaasi waxaana ujeedka howlgalkaasi lagu sheegay inuu qayb ka yahay sugidda amniga degmada luuq diyaad cabdi kaliil oo ah taliyaha saldhigga degmada luuq ee gobolka gedo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka howlgalkaasi iyo tirada guud ee lagu soo qabtay waxa uuna sheegay in dadkii lagu soo qadqabtay howlgalkaasi ay dabi gacanta ugu jiraan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya isla markaana baaritaano lagu wado howlgalkaan sameynay waa howlgal amnigi iyo nabadgelyada lagu sugaayo loona hortagayo nimanka shuruudayaasha ah waan la jecelnahay amnigi inuu ku sugno si fiican u socdaa insha allah waxaan rajeynaynaa inaan maarta ku guuleysan doono haddii la yidhaahdo howlgalka waa degmadii nawaaxigeedu waaye iyo eriyada lagu xukumo aad iyo aad u fara badan ilaa iyo dad adiga ku dhibaatameeyi gaareen waxa la sii daayana way diraan wax yarina way diraan baaritaan baa ku socdo marka wuxuu ahaa cabsi un igu jirto nimankan jacaduutulaahiga ah oo cidnaha u naxeynin inaan maaragtay arrimahooda aan iska waadiyeyno weyo inayna soo gelin weyo wixii dee inaan maaragtay degmadii waa amaan inaan markaa waxa maan qaadayo dhibaato geysanayo aan dirayna inaan soo hoos galaan arrintaas ayada ah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala degmada luuq ee gobolka gedo ayaa waxa ay badi sameeyaan howlgallo ay sheegeen inay ku sugayaan amniga waxaana la ogeen waxa uu kaga duwanaan karo howlgalka ay maanta sameeyeen kuwii ay horey u sameyn jireen
aad iyo aad ayay umahadsan tahay wariya nooga soo diray gobolkaasi gedo maamulka gobolka shabeellada hoose oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada baraawe oo haatan sida lagu soo waramayo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed ha yeeshee aanu weli ka shaqo bilaabin ayaa waxa ay kula kulmeen halkaasi madaxda amisom gaar ahaan kan ka howlgala gobolka shabeellada hoose iyo gobolka banaadir
kulankan gudoomiyaha gobolka shab kulankan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose uu la qaatay taliyaha ciidanka amisom ee gobolka banaadir iyo shabeellaha hoose jenaraal muhanga ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagula dagaalamayo maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab iyo sidii amisom ay ugu qayb qaadan lahayd oo gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose kulankan ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidanka amisom gudoomiyaha degmada baraawe iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobey waxaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxaa ka mid ahaa in maadaama isagu uu yahay ciidamada amisom ay joogo gobolka shabeellaha hoose maadaama uu yahay sidii loo dardargelin lahaa wasiiro soo saaray golaha amniga shacabkada iyo maamulkaba oo ugu horeyso degmada abgooye iyo qoryooli qaraawle iyo meelaha kale ee dowladda hadda ku haysada runtii kulankan wuxuu ahaa kulan isxog waraysi iyo abaabul isdaarin abaabul ka badan dhinaca shabaabka oo runtii aan ku aragnay inay tahay waqti ku haboon maadaama tabii ciidanka
xilkan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa kormeer ku tagay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ee degmada baraawe isagoona gudoomiyuhu uu endheendheyn ku sameeyey qaybaha ay ka kooban tahay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ee baraawe gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sidoo kale waxa uu kormeer ku sameeyey deegaanka ambaresa oo shan kilomitir u jirta degmada baraawe iyadoo halka ay ku nool yihiin dad ay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in deegaanka ambareys laga hirgelin doono goobo waxbarasho iyo caafimaad si loo daboolo baariyaha ay qabaan dadka ku dhaqan deegaanka ambaresa
halkaa guud ahaan wararkaas kala socota waa wadajir radio oo idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aada si toosa uga dhegaysanaysaan imaamka masjida shaafici ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka ayaa waxa uu sheegay in uu helay warqad loo soo diray taasi oo weliba lagu eedeynayo islaamka waa kan deeq darajo warbixintaas ka soo diray magaalada minneapolis warqadahani hanjabaada ah ayaa ka kooban ilaa saddex bog waxaana lagu soo hagaajiyey masjidka imaamu shaafici ee ku yaala xaafadda ay soomaalida ku badan tahay ee sibar ee magaalada minneapolis waxaana warqadahani ku qoran hadallo islaam naceeb ah iyo aflagaado cabsi gelinaya dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkani maraykanka lama hubo in warqadahani loo diray masaajido kale sheekh cabdiqani kardaawi waa imaamka masjidka imaamu shaafici ee lagu soo hagaajiyey warqadahani wuxuuna sharxayaa waxa ay ku saabsan tahay qoraallada loo soo qoray warqadu waxaa moodaa inay isugu jirto hanjabaad iyo aflagaado ma aha in qof gaar ah loo hanjabaayo laakiin diinta muslimka ama islaamka unbaa loo hanjabayaa waxaana waraaqda lagu soo hagaajiyey oo adreskeeda lagu soo qoray adreska masaajidka magaalada masaajidka imaam shaafici ee magaalada minneapolis waraaqdu waa saddex baal weeyaan saddex baal isku xiga saddexdaa baal waxaa ku qorani midba midka kale wuu ka daran yahay haddaan soo koobo masalan waxaa ka mid ah dadka muslimiinta oo aaminsan shareeca islaam wax loo yaqaano ama shareeca low loo yaqaano ama shareecada islaamka loo yaqaano dadka aamin waxay violation ku yihiin constitutionka maraykanka macnuhu waxa weeyaan waxay carqaladeynayaan wixii u degsanaa waddanka maraykanka marka wuxuu kusoo gabagabeynayaa waddankan maxaa u joogtaan ma isaga baxdaan waxaa ka mid a waxyaalaha runtii uu aada uga hadlayo xijaabkan iyo qur-aankan waddankaa la keenay lagama baahna dadka kalena waxaan u sheegaynaa inay waddanka isaga baxaan oo waddankooda ku laabtaan warqadani ayaa laga soo diray magaalada washington oo xarun u ah dowladda maraykanka balse ma aysan soo dirin dowladda maraykanka waxaa soo diray qof shaksi ah sida uu mar kale sharxayo sheekh cabdiqani kardaawi oo ah imaamka masjidka imaamu shaafici ee ku yaala magaalada minneapolis waxaa dhacday in masaajidka shaafici oo ku yaala magaalada minneapolis uu helay waraaq ay ka muuqato hanjabaad laguna soo diray magaalada loo yaqaano washington d c dowladda ma soo dirin laakiin qof ayaa soo diray waxaan isku dayanaa ogaada bal wiilkii u dambeysay masaajida kale oo waraqahan loo diray laakiin ma aanan maqal ma aanan helin
hadallada islaam naceebka ee aan laga gamban ayaa kusii kordhaya dalkani maraykanka kadib markii madaxweyne loo doortay donald trump oo qudhiisu islaamka u muujiyey naceeb baahsan haddaba markii ay dhacdo arrimo noocani oo kale ah maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkani maraykanka waa kan mar kale sheekh cabdiqani kardaawi oo ka jawaabaya haddaan waddanku sharciyaha ka jira masaajidku loo buu leeyahay ka fikri mayno laakiin dadka muslimiinta in ogaadaan wey haddii waxaana hor dhacaan ama masaajid loo soo dilo arrimahan oo kale waddanku waa balaaran war iskama hayo masaajiday maa ka dhisan